bismillahi raxmaani raxiim sidaad ogtihiin waxaa la yidhi isbedel oo maamulkii hore ah oo aniga aan hogaaminayo ee degmada afgooye in uu isbedelka dhacay la magacaabay guddoomiye cusub taasoo inka badan aada moodo in aan laftirkeyga mid aan la socdaysan ahayn sistem maamul ayaan ku imid anigu waana qasab nidaam dooli weeyaan isbedelka cid diidi karta maale mana xuma laakiin waxaad moodaa xoogaa qaldaad yar inay jiraan sababtoo ah maanta magacaabtaas ay dhacaysay aniga waxaa ku jiray shaqadaydi maalmeedka mid anigu aan ogaana laga yeeri marhayn sidaas daraaddeed waxaa isku dayay in aan la xiriiro maamulkeyga sare kasta ay suuragelin taasi nidaamkaas ayay ku dhacday maalmiyaa kala soo dhaafeen waxaa maqlay in xil wareejin ay dhacday oo la sheegay in inta badan xil wareejintaas anigu aan ka qayb qaatay anigu safar oo aan ku aaday maamulka intiisa kale koorta galbeed soomaaliya degmooyinka diriskeennada ah ayaan aaday warar bixin waxa ay soo gaarayeen in inta badan la yidhi guddoomiyihii degmada afgooye ugu goostay wuxuu galay shabaab wuxuu ka dhacay intaas taasina wax jira ma aha anuu nadaafar ayaan u baxay waxaan degmooyinka dirka nala ah sida lambar konton marka halkaas ayaan aaday noloshan aana ku jira ayaa haddana waxaan maqlay in la yidhi xil wareejin ayaa dhacday gudoomiye inta aan u gudagelin eedeynta laguu soo jeediyey ma waxaadan ku qanacsaneyn nidaamka xilka lagaaga wareejiyay
si fiican si fiican mid aan ku qanacsanayo maa sababto ah cid igala socodsiisay ama cid oo barnaamijkaasi ama nidaamka sharciga system fiican aniga aan ku imid ma aha mid hadda aniga oo laygu bedelay bedelna cid diidi karta ma jirto in hel loo dibiyo meesha iskuwaanayana ma jirto taas anigu waa ogolahay laakiin systemkii maamulka ama system dooligii ama nidaamkii la yaqiinay oo anigu shalay aan ku imid inaan iskama imaanin dad baa i keenay shacabka rabitaankood baan ku imid dowladana waa dowladeena koonfur galbeed mid anigu hadda aan kasoo horjeedana ma aha sida dadka qaar oo dadka u fasirayaan laakiin waxaad moodaa in waxa wax la boofsiiyey oo ay yihiin waxa loo boofsiyey ama waxa lakala dhafayo anigu hadda ma garan karo waxaa fiicneed ama qurux badneed deegaankii hadda dowladda sidaan ognahay anagu waa dowlad federaalisiim ah federalism macnaheedana waa dadka dhahada way yaqaanaan dowladda dastuuri nidaam bay leedahay marka anigu ma garanaayo guddoomiyihii degmada afgooye iyo ku-xigeenkiisii amniga oo ah labada qofkood oo deegaanka keliya ahay si boosiisa dhaqsi ah aan cidna loola socodsiinin oo deegaanka dhan ama odayaasha ay ka yaabeen in ay dhacdo taas anigu ma garanaayo cid igala soo xiriirtaa maa gobolka iyo inta kalena ma jirto waxaana sugaya in barnaamijkaas waa laga hadlo ama loo yimaado ama cabdiqani muddada xilka haysay maxaa qabatay oo aad sheegan kartaa oo degmada kusoo kordhisay muddada xilka haysay
waxaa fiican qofka wuxuu asaga qabtay in uu asaga uusa sheeg sheegin taasi waxaa haboon in shacabkii ama haddii wax qabadkayga la dhaliya dhinaca dowladda ama midka shacabka taasi dowladda ama shacabka ayaa la weydiinayaa anigu isla sheegi karo waa in la sheegaa oo keliya
gartay aan u guda galno sidee rabtay marka hadda in maamulka iyo koonfur galbeed iyo adiga aa u tacaamushaan oo aa wax isla meel dhigtaan
taasi waxaan dhigi karaa shalay anigu markaan system dooli nalaama ayaan ku imid waa laga keenay meesha dad deegaanka ah ama odayaalka dhaqanka deegaanka isku xiran ayaa shalay keenay haddana ay ayaa ka warsugaya ka dhigsugayo ku barnaamijkaan dhacay markaas anigoo ka dhigsugayo oo wixii laysoo jeediy marka sana diyaar u ahaay ayaa haddana mid labaad dhacay kala wareejin ayaa dhacday ayaa laygu yiri oo wareejiyey gudoomiye ku-xigeenka gobolka arrimaha bulshada oo u wareejinayo xilka keymi gudoomiyaha cusub oo hadda degmada ay u magacaabeen waa mid aan la yaabay gudoomiyihii degmada haddii xil la wareejinayo waa ninka xilka laga qaaday inuu wareejiyaa taasi anigu waxaa u fahmay gudoomiyaha gobolka arrimaha bulshada in uu suubiyey mid xilwareejintiisa ama iyada shaqadiisa ah sababtoo ah nin shaqadiisa nin kale ma umaleynaya xafiiskiisa ama iskuulkidiisa inuu faraha ku hayo uu wareejin karo kalama aha haddii waxa nalaan doonaysa ee lacag socoto ay tahay taasna waa gaar ama dano kale laga leeyo iyo waxyaalaha la boosinayo uma gartan
ma waxaa jiray khilaaf idin dhexeeyey adiga iyo madaxda sare ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya
khilaaf hadda noo dhexeyn kara dowladda koonfur galbeed soomaaliya maba jirto sababto anugu reer degmo ayaan ahay dowladda koonfur galbeedna khilaaf maa kala hor imaan karo laakiin khilaaf maamulka dhexdiisa ah wuu jiray oo maamulka degmada dhexdiisa ah haddana waxaa dhacday in labada keliya oo deegaanka ahaa in la bedelo dadka aan deegaanka ahayn oo dulsaarka ahayn sidooda ay u joogaan waa mid hadda shacabka ay la kacsan yihiin waa mid hadda shacabka ay diidan yihiin ee dadka ay la dhaaminayaan
guddoomiye cabdiqani adoo raalaya ma waxaa maamulka ku jira dad aan u dhalan deegaanka
si fiican deegaanka waa labo dadna waa dad deegaanka asal u ah oo kasoo jeedo dadna waa dad dulsaar ku ah deegaanka maamulka dadka si fiican marka anigu horta sidaad ogtihiin gobol shabeellada hoose wuxuu ku caanbaxay gaar ahaan degmada asbuy oo kale soo dhaweynta ummadaha ama soomaalida kale macnaheedu ma ahaan in marka soo dhaweynta ay noqoto in qofka gurigiisii loola maamulo ama la xoogo taasi mid macquula ma aha mid shacabka hadda degmada ay ogolyihiinna ma aha in shacabka lagu caburiyo hub ama shaasi dowladeedna taasi waa midii aniga iyo maamulkaas ku khilaafnay oo in muddo ahna ay naga dhex socotay sidaas daraaddeed waxaa dhacday in si degdeg ah xabaali ah labada qofoo deegaanka u dhalatay oo keliya si degdeg ah lagu bedelo taasi macnaheeda dadkuna way fahmi karaan ma aha mid ka timid rabitaanka shacabka ama dadka deegaanka haddii ay tahay bedelkeega midka ka yimid shacabka ama rabitaanka dadka anigu waa ogolahay cabdiqani waxaan jeclahay inaad noo kalsaaso mid guddoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ninka haatan loo magacaabay iyo ku-xigeenadiisa iyo maamulka intaba ma ma waxay yihiin ma waxaa ku jira dad aan u dhalan deegaanka
marka laga reebo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose marka laga reebo ma aha midka dhaqaalaha marka laga reebo ma aha dad deegaanka u dhashay kale ma aha
gartay adinka lagaa bilaabo guddoomiyaha iyo ku-xigeenadaadii hore ma qirsan tihiin in dhinaca ammaanka degmada afgooye aa ku fashilanteen oo tiro dhowr jeera afgooye weerar lagu soo qaaday al-shabaabna haweenkii tiro dhowr jeera ay soo weerareen
waa sababaha aan dhihi karo anigii ku-xigeenkayga amnigada waa nila bedelay waa midda anaga aan ka hadlay oo xaqiiqada ah waxaana fiican markii xil umad lagugu dhiibo lagugu dhaariyo siday tahay inaad ku qabato maamulka degmada wuxuu la-yahay waa dhinaca ammaanka waa hay-adaha amniga sida saxdaa horena waa ugu hadlay wax badanna waa sheegay mana doonayo marka in runta ama waxyaalaha saxda ah oo shacabka rabitaankooda aan ka hadlayo sidaas iga muuqato isbedelkan deg dega oo xawaaliga ah midda labaad anigoo oo socdaal soo aaday degmada tiriskeed nala ah ayaa waxaan maqlayay haddii suuragalka inaa u gudo galo waxaan maqlayay in guddoomiyihii degmada cabdiqani uu goostay wuxuu u galay shabaab iyo waxyaalaha noocaas ayaan maqlayay waxaas ma jiraan degmada number conton ciidama daraawiisha koonfur galbeed ayaa joogo waa koonfur galbeed min hadda aniga dadkiisi dalkiis ka cararayo ma ihi
howlo dawladda aan ogeyn oo adaa qabanaysay soo in laisweydiiyo ma mudna guddoomiye
way mudan tahay sidaan ognahay degmooyinka haddaysan iskaashanin ma suuragelaysa inuu amni tooso ma suuragelaysa in degmo walba hawsheeda wadato waa in degmooyinka garab isiiyaan annagana waxaa wadnay degmooyinka sideedda degmo shabeellada hoose gudoomiyaalkooda barnaamij noocaas ayaa wadnay marar badan telefoonaan ku xiriiray hoola noocaas ayaa laga dhaxeeyey in la isbooqdo in degmooyinka caawiyaan degmada degmadeeda kale inta ay ku eg tahay ay ogaato barnaamijyadaas ayaa ku jirta
gartay haddii dhanka kale aan u gudubno guddoomiyii hore ee degmada afgooye ayaa tahay xilka waa laga qaaday muwaadid ka mida reer koonfur galbeed ayaa tahay waa maxay xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo madaxda koonfur galbeed soomaaliya guddoomiye hore degmada afgooy ayaa tahay xilkiina waa laga qaaday muwaadin u dhashay koonfur galbeed ayaa tahay xiriirka idinka dhexeeya madaxda dowladda koonfur galbeed waa sidee haatan
horta wax walba waxay ku dhisan yihiin rabitaanka shacabka haddii rabitaanka shacabka aniguna markasta rabitaanka shacabka ayaan ogolahay hadduu rabitaanka shacabka iyo maamulka koonfur galbeed xiriirkooda uu wanaagsan yahay anigu shayga uu wanaagsan yahay haddii rabitaanka shacabka xiriirkooda koonfur galbeed uu xun yahay anigu shayga shacabka ayaa lamid ahay taas intaas ayay kaaleeyahay ugu dambeyntii cabdiqani guddoomiyii hore ee gobolka guddoomiyii hore degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa tahay muddona howlaha maamulka waa kusoo dhex jirtay maxaa ku talin lahayd howlaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo howlaha guud ahaan gobolka shabeellaha hoose
horta hal mid ayaa waxaan kaa leeyahay guddoomiyii hore ma ihi aniga waxaan ku qabaa ilaa hadda inaa guddoomiyii degmada aan ahay sababtoo ah sistamkii ama nidaamkii dowladnimada lagu kala wareegi jiray ama qofka xilka lagu qaadi jiray halkaas kama dhicin wax odayaal deegaan oo barnaamijkaas ka qayb galay ama ogolayn ma jirin sidaas daraaddeed anigu waxaan is leeyahay ilaa iyo hadda maadaama shacabkii weli ay ku ogol yihiin guddoomiyii degmada ayaa tahay ayaa weli anigu is leeyahay ayaa taaganahay
waa mahadsantaha guddoomiye